agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa cabdiraxmaan maxamed cismaan ayaa daha furay qeyb cusub oo lagu soo kordhiyay cisbitaalka magaalada hargeysa furitaanka dhismaha qeybta cusub ayaa waxaa ka qeyb galay mas-uuliyiin ka tirsan cisbitaalka magaalada hargeysa iyo mas-uuliyiin ka tirsan shirkadda air sainis laboratory oo qaabilsan dhismaha cabdiraxmaan maxamed cismaan agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa iyo sharmaake cabdi yuusuf oo ka tirsan mas-uuliyiinta shirkadda air sainis laboratory ayaa ka warbixiyay dhismahan iyo ahmiyadda uu u yeelanayo cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa waxaanu halkan oo cisbitaalka weyn ee hargeysa ku daahfuraynaa in la tijaabiyo ciiddii iyo adkeysiga dhulka oo shirkadda earthline science ay samaynayso hore waxaa loo qaaday sarfeyga waxaa la qodi doonaa ilaa shan god oo midkiiba uu yahay labaatan mitir ilaa shan iyo labaatan mitir waxaana laga qaadi doonaa ciidda intaan dhismaha aan la bilaabin markaa sarfeygii soil testingka ama ciiddii ama in la tijaabiyo ciiddii ayaanu maanta samaynaynaa maanta daahfuraynaa hawshaasi markay dhammaatana shaybaar baa lagu samayn doonaa shaybaarkaa wixii ka soo baxaa lagu go-aan qaadan doonaa oo dhismaha lagu bilaabi doonaa farxad weyn bay noo tahay in maanta ilaahay nagu simo hawsha bilowgeedii in maanta la samaynayo ama ciiddii la tijaabinayo oo ciiddii sambalkii ciidda la qaadi doono hawshan ilaa muddo afar cisho ilaa shan cishaa ayay socon doontaa kadibna waa la qaadi doonaa carooyinka tijaaba lagu samayn doonaa shaybaar baa la geyn doonaa wixii ka soo baxana kolley waa wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo isbitaalka hargeysa iyo iyo cidda ay khusaysaba waa lala wadaagi doonaa waxaan doonayaa halkan inaan uga mahadnaqo cid kasta oo ka qayb qaadatay mashruucan dhismaha ee isbitaalka weyn ee hargeysa runtii uu ugu muhiimsan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo geesinimo iyo ku dhiirasho runtii sameeyey in mashaariicdii cisbitaalku uu ka mid ahaa la derdergeliyo ama la xoojiyo oo hawshii inay hore u bilaabanto uu isagu leeyahay runtii aad iyo aad baad umahadsantihiin shirkaddaan u mahadnaqaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay ama ka howlgashay hawshaasi inay in la derdergeliyana maamul ahaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanu maanta alxamdulilaah ilaahay fadligii noo bilaabmay shaqada laga qabanayo qaybta cusub ee lagu soo kordhinaya cusbitaalka hargeysa hargeysa general hosbital oo runtii maanta shaqada bilaabmaysa ay tahay inaan ogaano shaqada asaasiyaadka ee qaybta ugu fiiska hore designka oo aanu ogaanayno engineering propertieska caradu ay leedahay taasoo lagu go-aan qaadan doono marka runtii la nashaqadaynayo nooca cusub ee dhisme ee meesha laga fulin doono shirkadda airscience laboratory waa shirkad runtii shirkadda ugu weyn ee waddanka ee adeega noocana qabata waxaan ugu mahadnaqayaa maamulka madaxweynaha qaranka wasaaradda caafimaadka maamulka cusbitalka oo runtii hawshaa noo fududeeyey iyo shirkadda noo igmatay ee taiwan holyer enterprise dhismahan qaybtan cusub ee lagu soo kordhiyay isbitaalka guud ee magaalada hargeysa ayaa kaalin ka qaadan doona adeegyada uu bixiyo isbitaalka